Shirkan jaraa'id oo maanta ay ku qabteen odayaasha golaha guurtida koonfur galbeed Soomaaliya xarunta madaxtooyada ee maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya shirkan jaraa'id ayaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano iyo xubno kale ka mid ah maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo ujeedka shirkan jaraa'id loo qabtay oo ahaa mid looga soo horjeedo shirkii jaraa'id ee shalay ay qabteen maamulka gobolka Baayikan degmada iyo guddiga amniga ee magaalada Baydhabo shirkan jaraa'id ayaa ka hadlay dhammaan xubnihii kasoo qayb galay oo ka mid ahaa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ugu horeeyeen odayaasha golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya ciidankii alxamdulilaahi shaqadiisna ebniga lasaga reemaayey manishibi miyidin bulshadii malaaqu kumow dadweynuhu kumow inaaka naga taano isdhatis shacabweynaha naga taano ogaasadeni magaaladaas meelu fidiyaan taraano iso hir hiraana taraan taas magaalaas waa bufadaan dhimadaasaa bugeelka dhiga dhaafa dhereeyuna hatta maduun adduunyadan wali hamanaano fadaan hamarna hirow an sagaalugii gowaj sagaalugii gowajgaasi adduunyana sugaayo fadaawa jarta magaala waamnoo kidhihirtan fadaan anasa hiraan anasa sugeelan latin baadi eed baa downa awoodii ilaahay ogsan sii hanka daayka tankada oo koonfur galbeed dhisanta ilaaheedisi ilaaheedata rasuulsheedata lan jeeg ilaahow ikaalme imaayna dowladii una amar hana siiday feerma hana siiyey feermadii tiyayeed umiisatay onoona walku sugaana mana argaw haddana goolbantii koonfur galbeed ha guulaysato koonfur galbeed ha guulaysato aan kale way ogaadasana dadku walaaladan ah ururiyadu mas-uulka ah laanka booliiska ah laanka militerka ah dana soo geedsada adamaylikii waxay saareen inay ciidamada sida qeyrka ay horqato adduunku war ku qabato banaanada macnaa meelilaanka korooga ay dadka xukunto ka dadaalo jidkahaytima inay odagu gaabin in deeri hiri adeerta sharaftaaba katiin waana kadhiyaasa sharafkooda sharaftaa waa fidhiidi haddana sharaftaana dhiyaasa hore dhiyaasa idaacado adag hanjimaason idaacado xur waayo dada ku dambooy dada leeyiin dad ilaahay abuuray fartakteegu kormale may waa walxumu sheego hayan waliib aad rabtaa aweeray wali fadaasa in sheeg adiba han sheegti oruna ani in sheego sheegayan quraan leeyiin horta idaacadom saasa koolaha mar wuxuu nahay generaalka ibraahiyalow waa jirnaalka annaga waxaana ka filaynay in maanta maxay aheeday wanaagana iyo sharaftaana iyo difaaca dalka ka shaqeeyo in odayaasha guurtida kusoo noqdo kamaana filayn meesha cid aan ka filayna caad looga yimid dadkaadu kihenjibahaita dalkiyorle dogaalkaniyotan dadkaadu kihenjibahait maamsad imad lamaad imad sadhaad imad afaraad imihabad habaydhow kudhiido lama askari oo digidi marfulku dhaqdeen imiiska jiraan malan fadhiitaas urin surugelin isidin ilaahay lamishiyo haddii ada go-aanka indheeda askar iska dil horena han iska dili walfaa'iidee lagu sheerinama leh go-aanka ranameyniyo allahu ka dhimna diil iyo kal wali lahaa way lahaa taliyaha qaybta booliska iyo janaal ibrahim yarow wali la ray laalan sheeg miji fawahe xanuuna fadee wahe alki wali fadasoodhaas meelaa doortaa kulate ini degmiyaalka may raayso xoreyta dadka may raayso danayto odayaasha may raayso amarku gaadato intee dormarlin beedartu odayaal kadaa fadhitolo tagatumayni ado meeray fartinin kuweertu taas horbaan diinni maana ogolaadaan dhibaato badan hanay marki odhog badan oo ka dhamadi dhiig badan oo ka deedahay dhiig dambe bay dhoo jaarmiykiin si kastaba ha ahaatee odayaasha dhaqanka beelaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah odayaashii soo dhisay dowladda federaalka soomaaliya